bisho sihayaha wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa ka hor yimid warar la sheegayay in la isla dhex marayay oo ku saabsan lacagaha xilligan ku jira khasnada dhexe ee dowladda xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray wasiirka wasaaradda maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa been abuur ku tilmaamay warar maalmihii lasoo dhaafay aada loogu hadalhayay baraha bulshada kuwaasoo sheegayay in dowladdii hore ay lacago fara badan uga tagtay khasnadda dowladda waxaan doonayaa saaka inaan jawaab yaroo kooban ka bixiyo hadallo maaliyadda ku saabsanaa oo maalmahan wareegayay baraha bulshada arrimahaas oo ku saabsan dhaqaalaheenna maaliyadeed iyo halku marayo waxaa gaar ahaan isoo jiitay qolooyin odhanaya khasnadaheenaa buuxa lacaga fara badan baa laga tegey waxyaalaha noocaas oo kalea anugu runtii waxaan u qaadanayaa mas-uuliyad daro waxaa kaloo taa ii weheliya oo aan maqlayaa wasiir beyle ayaa sidaa yidhi waxaan doonayaa dadyo soomaaliyeed aniga kullaba inaan been sheego layguma baran waxaan jecelahay marba wixii jira oo run ah oo la taaban karo inaan idinla wadaago qasnadaheenaa buuxa aniguna ma odhan mana buuxaan ciddii tidhaahdaa waa mas-uuliyad daro runtii sidaasa ayaa ayaa xaqiiqadu tahay habka aan ku shaqaynaysa aad ogtihiin kharashaad joogto ah oo inaan bixinna loo baahan yahay baa jira bil walba aakhirkeeda shan iyo labaatanka laga bilaabo waa inaan kharashaad loo baahan yahay bixinno meeshaa doontaba ka keeno waa inaad wax isku keentaa wax isku soo dheegdheegtaa waxay isku soo xuduulaysataa shan iyo labaatanka ciidamada mushaarkooda waa inu baxaa wasiir bayle ayaa dhinaca kale sheegay in dakhliga gudaha ee dowladda soo gala aanu ku filnayn isagoo sidoo kalena soo jeediyey inaan la siyaasadeen arrimaha la xiriira maaliyadda waxaa kalood ogtihiin dadka soomaaliyeed lacagta innagu aan haysanno ee dakhliga gudaha innagayna soo gala inaguma filla inaguma filla sidaa daraaddeed mar walba shaqada finance maaliyadda ku jirto ee wasiirka maaliyadda iyo kooxdiisa ku jira waxa weeyaan maalin walba bilba bisha ka dambaysa inay kasii shaqeeyaan inay suuro gasho in lacagtaa mushaarka la bixiyo haddaba su-aasha aniga lay weydiiya anuuna gorol baan ka shaqeeya waxa weeye bishan shan iyo labaatankeeda maanta labaatan weeyaan shan iyo labaatankeeda juun mushaarka baa la bixinaya ma bixin karaysaa haabaan ku odhan bisha ku xigta halkeed marinaysaa waxbaa noo noo shaqaynayabaan ku odhan ta ku xigtaana waa sidaa ta ku xigtaana waa sidaa lixda biloodee soo socda haddii waxa loo baahan yahay madaxa iyaga ku jira la qabto waan bixinaynaa baan odhan haddii la qaban waayo oo maalin keliya laga seexdo lama bixinaya noqon marka runtii waxaan doonayaa arrinta maaliyadda inaan la siyaasadayn baan doonayaa in runta laga sheegaan doonayaa in xaqiiqada waxay tahay lagu saleeyaan doonayaa aniguna runtii taasaan horena ugu taagnaa haddana aan u taagana hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada lagu hadalhayey in dowladdii hore ay qasnadda wasaaradda maaliyadda uga tagtay mushaaraadka ciidamada ee lixda bilood ee soo socota xasan kaafi qoyste v o a muqdisho